a kulanti wacan soo dhawaada walaalahayga qaaliga howa aadaan ii salaamay magaca rabbiga ayuun igu salaamay nimcada rabbi hanila jirto dhammaantiin waxaan rajeynayaa inaad wanaagsan tahay inaad wanaagsan tihiin dhammaantiin Een, nabad iyo naxariis iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato nimcada rabbiga hanila jirto mar walba hanii hogaamiso Een, mar kale iyo mar labaad kusoo dhawaada halkani waa corniston judge of somalia qaybaheeda kala duwan een, website een, tiktok facebook pageka iyo youtube-ka aan dhammaan aan nagala socotaan Een, maanta waxaan rabaa in aan ka hadalno ama ilaahay oo naga garansiiyo garaash garashada ilaahay oo na siiyo in hadalka xaqda ah hadalka hadalka xaqa ah iyo ballanta rabbiga ee mar walba ay dhacayso ee ahaanayso Een, maxaan rabnaa maanta in aan dul istaagno ishaaya cutubka afartan iyo koowaad aayadaha sagaal ilaa iyo saddex iyo toban ya inaan dul istaagno ayaan rabnaa marka ugu horeysto een, eh, waxaan weydiisanaynaa ilaah in garashadan iyo aqoonta xaggiisa nooga imaado ee nagu hogaamiso ee mar walbana hogaamiso midaasaan isa codsanaynaa Een, cutubka afartan iyo koowaad aayadda sagaalaad waxay leedahay waxaa idinka soo kaxaystay dhulka darafyadiisa oo geesihiisa waan idinka yeedhay oo waxaan idinku idhi waxaad tihiin carruurtayda waana idin doortay idinma dee xoorin idinama xoorin ha cabsanina waayo waan idinla jiraa ha nixina maxaa yeelay ilaahiina baan ahay waan idin xoogeyn doonaa waanana idin caawin doonaa oo waxaan idinku tirin doonaa midigtayda xaqa ah bal eega kuwa idinku cadhaysan oo dhammi way wada baab- way wa- way wada ceeboobi doonaan wayna sharaf jabi doonaan oo kuwa idinla dirirayana dirirayaana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin wayna wada halaagmi doonaan waa doondooni doontaan mana aad heli doontaan xataa kuwa idinla diriray kuwa idinla dagaalamayaana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin oo kale iyo sida wax baaba ah waayo anigoo rabbiga ah ilaahiina ah ayaa gacanta midig idinku qaban doono anigoo idinku leh ha cabsanina anigaa idin caawin doono haleluuya ilaah baa mahad iskale Een, afar aayadood oo waxaa waaye aad iyo aad u awood badan u xoog badan kitaabka dhan dhammaantiisa uu wada xoog badan yahay laakiinse markaad dul istaagto aa fiirsid isku halaynta rabbiga laisku haleeyo iyo hadalku ilaahay oo kuula hadlayo oo ku dhahaya dhiiranaantaasi ayaa waxaa laga rabaa marka in aad xoogga aad saartid ilaahay sidan kula hadlayo ilaahay uu ku abuuray oo ku caabu oo adaga caa- oo wada caabudno dhammaan waa wada caabudaan ilaah dadka dunida jooga laakiin siyaabo kala duwan iyo waxaa waaye dad aqoon dara sida qaarkood dad aqoon dara qaarkood ay- waxay sameeyaan aqoon dara ay u caabudaan laakiinse ilaah waxaa waaye qalbiyadooda taaban doonaa runta iyo xaqana uu garansiin doonaa marka wuxuu leeyahay aayadda een, kitaabka ishaaya cutubka afartan iyo koowaad aayaddii sagaalaad waxay leedahay waxaa idinka soo kaxaystay dhulka darafyadiisa oo geesihiisa waan idinka yeedhay waayo waxaad arkaysaa qof masiixe oo raashiya meeshaad qabowga jooga qof waxaad arkaysaa qaaradda africa meesha ugu dambeysa intaasoo darafyadaasoo dhan uu ilaahay ka wada keenay waxaa idinku tiriyey waxaa idinku idhi waxaad tihiin carruurtayda ya waana idin doortay idinma xoorin oo asigaana doortay oonama xoorin markaas wuxuu leeyahay sidaasi markii ilaah uu nabi ishaaya kula hadlay oo anagana ay hadda tan aayadaha annagana la hadlayaan ayuu haddana wuxuu raaciyay ha cabsanina waayo waa idinla jiraa ilaaha ku dhahay ha nixina ku dhahay maxaa yeelay ilaahiin baan ahay waa idin xoogeyn doonaa waana idin caawin doonaa oo waxaan idinku tirin doonaa midigtayda xaqa ah balan la qaado bini aadamka balamaha ay qaadaan waxaa waaye ma oofiyaan laakiin tan ilaah way oofisee way dhacaysaa waayo asigaa wax walba ka sarreeyo balantii oo qaadana waxaa waaye way dhacaysaa dadkii horena waa u soo dhacday annagana hadda way nala jirtaa ilaah baa nala jiraaya sidaa nagala hadlaaya marka aayadda kooiy tobanaad waxay leedahay eega kuwa idinku cadhaysan oo dhammi way wada ceeboobi doonaan De- waa aayadda maantay taagan tahay fiiriya wuxuu ku leeyahay bal eega kuwa idinku cadhaysan oo dhammi way wada ceeboobi doonaan dada hadda soomaalida ana mas- een, masiixiyiintiina dadaan iskaga cadhaysan oo walaalaheenna muslimka islaamka ahay meel cidlo ay ka caraysan yihiin ee nagala xanaaqsan yihiin nagala dagaalsan yihiin ma yaqaanaan meesha nagala dagaalsan yihiin laakiinse wayna caraysan yihiin inay nala dararaan wax walba iska rabaan wayna sharafi sharaf jabi doonaan oo sharaftooda ayaa dhici doonto oo kuwa idinla dirarayana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin waxaan jirinay noqon doonaan wayna wada he- halagmi doonaan oo ayaga gacmahooda isku dilaayo wax walba isku sameynaya waad aragtaa inta badan muslimiinta walaalaheen ahaay inta badan ayaga isdilaayo gacmahooda isku dilaayo ayaga ishaligaayo markaasuu rabbiga wuxuu leeyahay waa doodooni doontaan anagoo raadinayna mana aad heli doontaan oo dhahay waayo dad ayaga is halaagay oo isbaabi'ii waayo yaa oo ayaga isku maqan s- qaabka lagu heli lahaay xataa kuwa idinla diriraya oo anaga dirirka nagu hayo nagu soo jeeda qaarka kale ayaga in isdiriraya dhexdooda dagaalayaan kuwana anaga weerar nagu soo yihiin kuwaas weerarka nagu soo eahtee xataa kuwa idinla diriraya kuwa idinla dagaalamayaan waxay noqon doonaan sida aan wax jirin oo kale anaga waa barokoobeynaa horaan usii soconaynaa waa waxaa waaye ilaah ha cabsanina dhahay taasaan haysanaa taasaan ku soconnaa laakiinse ayaga meel cidliya ku daali doonaan oo waxaa waaye noqon doonaan oo rabbiga uu leeyahay een, eh, waxaan jirin Ya, akoomaday kaabalow garanayaan waxa waaye weeraray kuu soo qaadayaan ribooday ku samaynayaan laakiin dad cidoo ilaahay la jira waxba kama qaadayaanoo oo waxay noqonaysaa waxaanba wax jirin ay noqonayaan iyo sida wax baaba ah oo eber wax eberay kale noqonayaan oo wax matarayaan soo ma fahmin waayo anigoo rabbiga ilaahiin ah ayaa gacanta midig idinku qaban doono oo na xoogeynaya ilaah ayaa wuxuu leeyahay gacanta midig idinku qaban doono oo waa idin xoogey doonaa sidaasuu leeyahay anoo idinku leh ha cabsanina hore u socda dhiiranan yeeshta ha cabsanina ilaahay ku dhahay fiiri ha cabsanin hore u soco anigaa idin caawi doona marka ballantaasi waynaa haysanaa Een, aayadahani ayaan maanta waxaan rabay inaan ilu wadaaga dhammaan walaalaha soomaaliyeed kuwan rumaystiyaasha iyo kuwan rumaystiyaasha ahayn dhammaantiid waa naga dhexaysaa waxaan kula hadlayna waa afka soomaaliya Een, aadaa u mahadsantihiin kusoo dhawaada mar kale iyo mar labaatay cornerstone bejkeeda facebooka tiktoka iyo websiteka iyo youtubeka dhammaan noo soo wada xiriira soo gala marka subscribe-ka wax walba halkan waxaa waxaan kuwada qaadanayna waxay tahay waa ereyga ilaah aan kuwada wadaagayna dhammaanteen waana wada anfici doonaa xitaa haddaad rumaystaha ka mid ahayn bal isku day in aad wax badan aad baartid aad isku dayid bal waxa la sheegayo maxaa ka jira inaad dhahdo baaritaan aad samaysa kitaabka asigoo af soomaaliya dhammaan waa hadli kartaa haddii english ku wanaagsan tahay english u hadli kartaa haddii aad u heli kartaa haddii aad carabiga ku wanaagsan tahayna carabiga u hadli- u heli kartaa inta kalena afkeena soomaaligana waa ka heli kartaa kitaabka quduuska soo dhowaada mar kale iyo mar labaad waxaan leeyahay rabbi nabadda ciise masiixan ila jirto